sida boorkaba ku maqlayseen ilaa toddoba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida ay sheegeen shaqaalaha adeega gurmadka deg dega ah ee ambalaasyada qaraxan ayaa ka dhacay nawaaxiga isgoyska banaadir waxaana la sheegay in lala beegsaday baabuur uu la socday sarkaal ka tirsan laamaha amniga dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan kuwo rayida ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warkan ka soo diray muqdisho
inta laog yahay toddoba qof ayaa ku geeriyootay saddex kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta isgoyska banaadir lagula eegtay jenaraal maxamed xaashi guuleed oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaraxa oo uu noociisu ahaa miilada dhulka lagu aaso ayaa jenaraalka lala eegtay xilli uu ka soo baxayay taliska villa baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay jenaraalka toddobada qof ee qaraxa ku geeriyoota ayaa isugu jira ciidamo ka tirsan ilaalada jenaraalka iyo dad shacaba oo goobta ka agdhowaa waa kan mid ka mid a goobjoogayaashii halkaasi ka agdhowaa qaraxaa dhacay anuu intii aan arkay waxaa waaye saddex rayda dhimatay iyo indhayga waxay qabteen afar askara oo inay dhaawacii dhimashihii ma aqaan iyo afar dhaawaca oo si u kala diri ma sheegi karo laakiin waa laba saac oo toban dhiman ah marka dadku waa fahmi kartaayo haddii qarax dhaco qofku waa damaadaya xataa wararka xataa masixi karta waa jira ha waa jira waa jira ambalaasya badan oo dhalinyaro iyo annaga oo dhalinyaro badan iyo dad badan is abaabulay oo wixii baa u ambalaas saari karaa saarnay kolleyba isbitaallo ma raacin laakiin ambalaaskan saarnay waxaan saari karnay wallahi ani oo saddex dhalinyaro waa arkay isheedu waa qabatay laakiin askartaana sixi karin oo aan indhagu sixi karin laakiin afar saddex dhalinyara iyo afar dhaawac waa u jeeda indhagu waa qabteen saraakiisha laamaha amniga ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxaasi waxaana qaraxan mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho